dalka imaaraadka waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey tartanka caalamiga ee xifdinta qur-aanka oo ay ka qayb galeen dhalinyaro ka socday dalalka caalamka haddaba soomaaliya ayaa sanadkan waxa ay gashay kaalinta afraad iyo weliba kaalinta labaad xuseen barre aadan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray cabdiqani mustafa yaxya oo ah wiil dhallinyaraha oo soomaali maraykana oo ku guuleystay kaalinta labaad wuxuuna ugu horeyn ka waramayaa tartanka uu ka qayb galay
horta alxamdulilah ilaahay mahadleh wuxuu nicmadu noogu manaystay qur-aanka ah iyo nicmadu noogu manaystay oo islaamka ah inaan musaabaqadaba ka qayb galay ilaahay hadiyaduu isiiyey ahayd alxamdulilah ilaahay guulna igu soo waafajiyey khayrna inuu ilaah iga dhigaa ayaa rajaynaya insha allah sanadkan dhowr iyo soddon ardaya ka qayb gashay korona daraanteeda daraaddeeda way adkaatay in ardaydii lasoo laskuu soo ururiyey laakiin alxamdulilah musaabaqada adaygeeda in koroon lagu qabto way qabteen waana alxamdulilah waana kawayna arday fiicanna ka qayb galeen sidaan ognahay cabdiqani waxaad ku nooshahay waddanka maraykanka siday kugu suurto gashay marka inaad qur-aanka xifdidid adoo qof dhalinyaro ah islamarkaana waxbarashadaadii wata horta alxamdulilah ilaahay wuxuu isiiyey laba waalid oo inaan adduunyo iyo aakhirada hormara igula dadaalay alxamdulilah dhan walba way igala dadaaleen inay macallin i raadiyaan qur-aanka si fiican ay baro oona sii tixraacaan mar walba cashirke cashirkaagii ma kasoo baxday sidan ma samaysay cashirkaagan diyaari qur-aankii akhri muraajacee halkan kale waxaan iska ilaali saaxiibkan iska ilaali ila dadaalay midda kalena ilaah waxaa ugu mahadinaya macallin ila dadaala isna isiiyey oo macallin markaad u timaado aan wakti kaa khasaarinaynin adiga waktigaa kaa kaaga faa'iideynayo xataa markuu waktigiisii dugsiga loogu talagaday dhammaado saacado kuusii fadhinayo wax ku baraya maalmihii fasax ahaa kuu imanayo wax ku baraya alxamdulilah ilaahay igu manaystay inaan saas qur-aan ku xifdiyo muddo intee leeg marka u qaatay inaad soddonka qur-aanka xafidid qur-aanka horta marka la xifdinayo waxay leedahay maraaxilay kale leedahay waxay leedahay levels qofku wuxuu soo maraa wakti uu qur-aanka uun dhameeyey uu weli u xifdinin haddana wuxuu gaadhaa meel uu qur-aan xifdisan yahay laakiin uu weli heerka musaabaqooyinka laga qayb galo iyo uunan gaadhin alxamdulilah waxay igu qaadatay inaan qur-aanka xifdin musaabaqooyin iyo aan ka qayb geli karo oo ah level sare alxamdulilah waxay u qaadatay kii aan qur-aanka dhameeyey markiisi ugu horeysay waxaana xifdiyey qur-aanka meelahaas alxamdulilah cabdiqani qur-aanku muxuu ka bedelay noloshaada wallahi qur-aanka markaad qur-aan ku dadaashid oo qur-aan waktigaa gelisid wax walba dhan walba ha ahaado ay kuu toosayaan ilaaha wax walba kuu fudayn dhanka iskuolka xataa ilaaha kuu fudaynay waxaa arkaysaa albaabo badan oo laga yaabaa ina dadka kale ka xilmaan inuu ilaahay kuu furo oo qur-aanka uu dhan walba kaa saameeyo ilaahayna waxaa weydiisanaynaa qur-aan qalbigeena u furo u aakhirana nooga dhigo inaan dadka jannada ku galo insha allahu tacaala waa tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa ee rabta inay qur-aanka xifdiyaan maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa horta inay ilaahay tala saartaan markaasna ay macallin raadsadaan la dadaalayo qur-aankii si fiican u barayo markaasna ay wakti geliyaan qur-aanka qof aan wakti gelin ma xifdin karo inaan wakti geli si u baahan yahay walow ha ahaato maalintii labaatan daqiiqada ha ahaatee wakti inaad maalin walba aad ku akrisid inaad siisid qur-aanka weyn waa qur-aanka waxaa la idhaahdaa waa sida shimbir meel lagu xiray haddaad haddaad si yaradaysid way kaadu kaadu kaa duulaya marka waxaan ku ku kula naseexeynayaa inay ma inay horta ilaahay tala saartaan ayna macallin raadsadaan fiican ula dadaalayo ayna waktina geliyaan intaasaan kula talnaya
kaasi waxau ahaa cabdiqani mustafe yaxya oo ah wiil dhalinyaro ah oo soomaali maraykana oo ku guuleystay kaalinta labaad ee tartanka qur-aan akhriska ee lagu qabtay dalka imaaraadka carabta xuseen barre aadan ayuu u waramayay